sanadihii dambe degmada dhowle ee gobolka jubbada hoose waxaa kusoo badanaya shirkada ka shaqeeya dhinaca ganacsiga kuwaasi oo shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro badan oo ku nool degmada kambaniga alnasri waxa uu ka mid yahay shirkadaha ka howlgala degmada dhowble isagoona leh xarumo kala duwan sida goobo lagu iibiyo raashinka qalabka dhismaha elektaroniga warshad soo saarta bulukeetiga iyo sidoo kale hotel dhammaan intaasoo dhan waxaa ka howlgala dhallinyaro kuwaasi oo ay u noqotay shaqa abuur ay ku dabaraan noloshooda qaar ka mid a bulshada magaalada dhowble ayaa ku bogaadisay shirkadda alnasri shaqa abuurka ay sameeyeen iyo sida ay uga qayb qaadanayaan horumarada ka jira degmada bismillaah magacii waa caftaan maxamuud cabdi oo jooga degmada dhowley kabaniga alnasri waxyaalaha u qabtay bulshada iyo waxa u qabtay deegaanka iyo degmadaba kabaniga waa kabani noocyo badan haddii ahaato qalabka dhinaca elektroniga dhinaca raashinka waxyaala fara badan oo looga doono jira dhinaca kiyo ayuu ka qabtiray magaalada marka wallaahi oo kabaniga aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa runtii dhallinyaro badan oo deegaanka u dhalatay iyo kuwa wadamo kale ka imaadayba oo rag iyo dumarba leh ayuu shaqo abuur ballaaran u sameeyey kabaniga
alaabo badan oo waxay keeneen runtii ama nairobi ha noqoto ama xamar ha noqoto ama kismaayo ha noqotee meelaha looka loo doonan jiro uu shaqsigu intuu isagu iskii u dalbado ama uu lugihiisaba ugu doonto uu ka- uu soo gadan jiray iyagoo waxaasoo dhan ka duulahay ay maxaa la dhihi jiray magaaladii ay ku sugnaayeen ay ugu keeneen Eh, runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa En, alaabtaa ay maxaa la dhihi jiray meelaha fog loo doonan jiray Eh, meelaha fog loo doonan jiray eh, ay u keeneen runtii waan uga mahadcelinaynaa Eh, insha allah inaha iyo ina kala badanna inay maxaa la dhihi jiray magaalada ku soo kordhiyaan oo bilicdeeda iyo horusocodkeedaba ay ka shaqeeyaan waanu ku boorinaynaa inay halkaa kasii wadaan dhanka kale waa kuwan qaar ka mid ah howlwadeennada shirkadda oo ka warbixinaya shaqooyinka ay ka qabtaan kambaniga iyo sida ay ugu noqotay fursado shaqo ay ku marayaan noloshooda magacaygu waa carabi maxamed nuur waxaan ka mid ahay howlwadeennada shirkadda alnasri shirkadda alnasri waxay ka shaqaysaa gobolka jubbaland eh, gaar ahaan degmada dhobley waxay u kala qaybsantaa dhowr qaybood oo kala duwan shirkaddu Eh, qaybahaas oo kale ah elektroniga hardweyga warshada marmarka eh, hoteelka jiifka ah eh, maqaayad eh, qaybta supplierska waxaan ka mid ahay unu qaybta u xilsaaran eh, supplierska magacayga waxaa la yidhaahaa xasan maxamed xuseen baa la yidhaahaa Ee, waxaan ka mid ahay ee, shaqaalaha ee, ka tirsan kumbaniga alnasri Ee, maasha allah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa kumbaniga iyo macnaha shaqa abuurka ay sameeyeen ee ugu faa'iideeyeen dhalinyaro fara badan oo shaqa la'aana oo macnaha joogtay degmada gudaheeda oo annagu aan ka mid nahay gaar ahaan waxaan hadda anigu ku dhex suganahay ee, qaybta ee, waxaa weeyaan kafteeriyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqa abuurka ay noo sameeyeen